shaqo wanaagsan dadkana dhegeysanaya kusoo dhawaada warka barqo idaacadda ka samayo codka jubbaland haddii aan ku hormaro qodobka ugu horreeya ee warka barqo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo howlgallo xoogan waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada xardhere ee gobolka mudug halkaas oo ay dhowaan markaa la wareegeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo weerar ku qaaday deegaanka bacaadka faarax aadan iyo deegaano kale oo dhanka qorax udhac kaga beegan degmada xardheere masaafo ahaana toban kilomitir u jira waxa ay dagaal kula galeen xubno ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan waxa ay u xaqiijiyeen in khasaaro xoogan kooxaha argagixisada ay ku gaarsiiyeen howlgalka islamarkaana ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta laga saarayo deegaanada hoostaga degmada xaradheere hase yeeshee inta badan sidoo kale waxaa lasoo warinayaa in duqeymo xoogan ay ka socdaan deegaanadaasi dhinaca kalena mas-uuliyiinta galmudug waxa ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladaha bini-aadnimo ee ka jira deegaanadii dhowaan laga xoreeyey iyo weliba dadkii ka barakacay deegaanadaas sida ay markaa xaradheere galcad iyo weliba ceeldheer agaasimaha gargaarka iyo musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka ee galmudug maxamed cabdulaahi cali wardheere ayaa sheegay in waxyaabaha ugu daran ee haysata ay ka mid yihiin biyo la-aan kadib markii kooxaha argagixisada ay ceelasha ka duugeen dadkaasi agaasimaha uu waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ee v o e-da waxa uu markaasi sheegay dadka sidoo kale inay u baahan yihiin dib u dejin maadaama ay markaa ka barakaceen deegaanadii ay ku sugnaayeen kooxaha argagixisada iyo weliba caafimaad maadaama degmada degmooyinkaasi aysan lahayn goobo caafimaad in loo hirgeliyo ayuu ku baaqay ugu dambeyn dowladda soomaaliya iyo galmudug iyo dadka ku nool deegaanadii dhowaan laga saaray kooxaha argagixisada al-shabaab waxa uu markaasi sheegay in ay xilligan u baahan yihiin gargaar cunto xitaa in la gaarsiiyo oo ay haysan ugu dambeyn waxaa saaka markii saddexaad maxkamadda gobolka banaadir ay u fadhidaa dhegeysiga agar maqalka ka dhanka ah xogayaha guud ee hay-adda warbaahinta ee soomaaliyeed ee s j s cabdalla axmed muumin oo markaasi ku saabsan xorriyadda saxaafadda somaali journalist syndicate s j s waxa ay markaasi aaminsan tahay in dastuurka uu yahay hooyada sharciyada wax walba oo markaa ka horyimaadana ay noqonayaan wax kama jiraan qodobka siddeed iyo toban ee dastuurka ayaana lagu damaanad qaaday xorriyadda saxaafadda war ka soo baxay s j s ayaa lagu yidhi waxaan rajaynaynaa in sarraynta sharcigu ay shaqayso cabdalla axmed muuminna uu helo ee markaa gar cadaalad ah xafiiska xerlaaliyaha guud ee qaranka waxaan ka dalbanaynaa in eediisa uu la laabto warkii barqo aad kala socoteen idaacadda kismaayo codka jubbaland barqadan waa naga intaa saaxiibayaal wararkan iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha kowda duhurnimo ayaa inoo ballanaa inta ka horraysa se nabadgelyo